waxaa xaqiiqa ah soddonkii sano ugu dambeeyey ee burburkii soomaaliya in soomaaliya aada loogu hayay faragelin ee qaawan ee toos ah iyo mid dadbanba ee khaasatan sanadihii ugu dambeeyey ee iska caddeed dowladaha dariska ah khaasatan etoobiya inay toos ee siyaasadaha soomaaliya ee faragelin ugu haysay mar alla markii anigu aan tegay meesha oo aan la fadhiistay prime ministerkii hore xeele maryam waxyaabihii ugu horreeyay aan kala hadlo waxay ahayd in etoobiya ay ka joojiso faragelinta qaawan ee soomaaliya ku hayso oo aan u macaamilno laba dal oo deris ah aan ka shaqeyno iskaashiga dhaqaale iyo iskaashiga siyaasadeed ee labada dal ay lahaan karaan waxaa ka dambeeyey toddoba bilood ka hor in etoobiya ay dooratay prime minister cusub prime ministerkan cusub oo hadda yimidna runtii uu ka shaqeynayo in wejiga mandaqada ama geeska africa isbedel weyn ku dhaco hadday noqoto dhanka siyaasadda iyo dhaqaalaha annagana mar walbaba aan uga faa'iideysanayno inay dan noogu jirto in soomaaliya fargelinta laga dhaafo dowladaha dariskana aan la yeelano wada shaqeyn iyo iskaashi prime ministerkan cusubna runtii aada iyo aad ayuu usoo dhaweeyey waxyaabahan ka wada hadalna waxay ahayd sidii labada dal ay ugu kala faa'iideysan lahaayeen maxaan ku rahdaa hadday noqoto isdhexgalka dhaqaale hadday noqoto arrimaha siyaasadda naftigooda iyo amniga labada dal ka dhexeey bacdama aan nahay dowlado deris ah runtiina aada iyo aad ayuu usoo dhaweeyey tan waxay dhashay in geeska africa runtii aan xoojino iskaashiga geeska africa oo dowladda eritrea ay qeybka ay qeyb ka tahay hadda taasna waxaan aaminsanahay iskaashigaas dhaqaalaha annaga inay dal noogu jirto bacdamaa dadkeena dhaqaaliyahanada ah dadkeena ganacsatada ah ay runtii aada iyo aada uga horeeyaan dadyooga kale oo dariska nala ah iyo iyo meesha aan kaga naalo mandaqada ahaan ama regionka aan kaga naalo iyo xeebaha aan leenahay iyo dadkeena siday u fircoon yihiin oo ay xaqiiqatan ay dhanka ganacsiga ah ay uga faa'iideysan karaan xiriirkaas dhaqaale aan leenahay dowladaha dariska ah weliba aan danaynayno inaan sii ballaarino oo aan gaarsiino ilaa south sudan ilaa sudan ilaa uganda aan gaarsiino maxaa yeele waxaan ognahay dadkeena ganacsatada ah xitaa inay ka ganacsadaan ilaa south africa iyo west africa marka waxaan u aragnay inay runtii tahay wax annaga dan noogu jirta oo aan ku xoojinayno dhaqaalaheenna aan ku xoojinayno ganacsatadeen aan ku xoojinayno marka arrimaha siyaasadda naftigeeda waxay kabaysaa arrimaha dhaqaalaha oo soomaaliya in laga joojiyo wax alla wixii faragelin ah etoobiya iyo soomaaliya iyo kenya iyo guud ahaan dadka dariska ahna aan wada dhaqanno dad siman oo aan midna midka kale aanan faragelin toosaan ku haynin iyo mid dadbanba shirkii ugu horreeyey oo saddex geesoodka ahaa waxaan ku qabsanay meesha ahayd casmara eritrea kii labaadna wuxuu ahaa usbuucii lasoo dhaafay ee baxardaar iyo gondor aan ku qabsanay kan saddexaadna wuxuu ka dhici doonaa muqdisho hadduu ilaah yiraahdo waxaan isku dayeynaa inaan ballaarino dadka kasoo qeybgalaya oo weliba aan isku dayno ama aan ka shaqeyno in dowladaha walaalaheena ah sida jabuuti inaan ku casilno iyo kuwa kale oo runtii mustaqbalka kasoo qeybgali doona iskaashigan dhaqaale ee geeska africa oo aan aaminsanahay kulligeen inaan ka wada faa'iideysan doono weliba soomaalidu ay ugu sii weliba soomaalidu ay si dheeraad uga faa'iideysan doonto insha allah